doorashadan maraykanka sidii aad maqasheenba waxaa musharaxiinta ka mid ah soomaali dhowr ah oo hase yeeshee haysta dhalashada maraykanka gabdho ayaa u badan waxaana ay ka kala kasoo kala ka tartamayaan gobollo ay ka mid yihiin minnesota ohio maine washington iyo gobollo kale haruun macruuf ayaa inoo diyaariyey warbixin ku saabsan safarka siyaasadeed ee gabdhaha soomaali maraykanka ah ee ka qaybgelaya doorashada
in ka badan kala bar musharaxiinta tartamaysa waa gabdho soomaali ah waxaana ka mid ah shukri cabdulaahi colow oo ka sharaxan degmada kent covington oban ee gobolka washington shukri waxay dalkan timid iyadoo toban sano jirta waxayna ku kortay waxna ku baratay degmada ay ka sharaxan tahay ilaa ay ka gaarto shahaadada b h d waxa igu dhiirigeliyey maadaamaan xaafadda eryada ku koray aan wax ku bartay aanan ka shaqaynayay shan iyo toban sano waxyaalo tiro badan baan arkay si gaar ahaan ay dadkan u baahan yihiin inaan laga caawiyo hadday tahay dhinaca waxbarashada hadday tahay dhinaca guryaha hadday tahay dhinaca maamulka ciyaalka jaalkeerka marka waxaan is idhi waxyaalahaas tirada badan waxbaa ka qaban kartaa marka waan isku qasbay inaan fiiriyo inaan wax ka qaban karo cambaynkaanaan haddana kabacdi soo galay maxay kula tahay inay dhiiri gelisay gabdhaha soomaalida ee qurbaha jooga inay ka qayb galaan tartanka siyaasadeed xilna ay wadaan waxaan u malaynayaa gabdhaha soomaaliyeed inay daawadeen gabdhihii nagu horreeyey oo kamid ah walaasheen odan xasan iyo minnesota iyo deeqa dalaq from the state of maine iyo ilhaan iyo gurub tiro badan oo dumarkeena ah oo naga horreeyeen baan aragnay waxaan ka fikeraynay dadkii nagu horreeyey say u sameeyeen mataqaanaa annagana waan samayn karnaa baan isiri mid ka mid a gabdhaha shukri colow ay xustay inay ku dhiirigeliyeen inay siyaasadda u tartanto waa deeqo dharax oo iyada laftigeedu ku najaxday siyaasadda kadib markii sanadkii hore bishii disembar ay noqotay gabadhii ugu horreysay ee soomaali ah ee duq magaalo ka noqotay dalkan maraykanka gaar ahaan magaalada south portland ee gobolka maine deeqa waxay haatan u tartamaysaa aqalka sharci dejinta ee gobolka maine waxaa laga yaabaa qofku hadduu arko qof isagoo kale ah ama u eg ama gabadh ha ahaato ama nin ha ahaadee waxaa laga yaabaa inay qofkaas ay rabaan inay maaragtay wuxuu sameeyey iyaguna ay sameeyaan oo ay isidhaahdaan allaileh qofkan walaalka ee ku eeg especially gabadhan dumarka ee maaragtay xijaabka xigan hadday ku guulaysatay adiguna maxaad maaragtay adiguna isku day waxaa laga yaabaa xataa yaraantoodii inay maaragtay ay waxay jeclaayeen ay ahayd laakiinse ayaan arag qof u egoo maaragtay arrintaa ku dhaqaaqay marka waxaan u malaynayaa waxaa keenaysa maaragtay maadaama dumar badan oo soomaaliya oo soomaali americans in this case ay maaragtay u tartameen maaragtay jagooyinkan ama quraasidan siyaasadda waxay waxaan waxaan rajaynayaa inaan arko kollay intaanu nool nahay intaynan maanta u cararaysa ama u tartamaysa kursiyadan dalka maraykanka in ka badan laba laab saddex laab afar laab inaanu aragno insha allah sanadada soo socda waayahay waxaan la hadlay gabadh la yidhahdo shukri colow oo ku sugan gobolka washington state dadka ay xustay inay ku dayatay oo ay ku dhiirigeliyeen siyaasadda adigaa kamid a maxay kaaga dhigan tahay arrinkaasi
labadii kun iyo saddeed iyo tobankii markii aan soo booqday seattle washington si wanaagsan oo maaragtay siixan bay su-aalo fara badan ii weydiisay oo ii tidhi waxaan rabaa aan jeclaysan lahaa inaan maaragtay u tartamo kursiyadan banaan ama futureka banaanaan doono ee siyaasadda stateka iyaga washington state maxay kula tahay marka waxaan aad ugu dhiirigeliyey inay samayso maaragtay haddaanu nahay dumar badana waxaanu ka fikirnaa we will do this we will do this beritaan samayn doonaa sanadka dhammaan samayn doonaa waxa ay tahay ha samaynin just do it samee oo maaragtay haddaad rabto inaad u tartamto u tartamto foosiye yuusuf xaaji aadan waxay ka tirsan tahay baarlamaanka soomaaliya waxayna ahayd gabadha keliya ee isku soo sharaxday doorashadii madaxweynenimada ee dhacday bishii mey waxaan weydiiyey sida ay u aragto kobaca siyaasadeed ee ay samaynayaan soomaalida qurbaha gaar ahaan gabdhaha gabdhaha soomaaliyeed meel kastay joogaan maraykan yurub canada waa tartankaasay ku wada jiraan hadda adduunkii bay la qabsadeen waa ama waa ku dhasheen ama waa iyagoo yaryar bay yimaadeen waxaan u arkaa horta guul baan u arkaa soomaali usoo weyatay waayo haddii ay baarlamaanada galaan dee waddankiibay wax badan tari karaa dadka dalka ay joogaan ee ay degeen ay noqdeen jinsiyadda qaateenna dadka ku nool ee soomaaliyada ama ha cusbaanadaan ama hore ha u joogaanna waxtar weyn bay u noqonayaan difaac bay u noqonayaan maraykan hadda toddobiyo tobanka ka tartamaya sagaal baakadba ah waxay hata waa ka badan yihiin ragga waa sideed ingiriiska hadda lix iyo labaatan baa ku jira dowladaha hoose waa waxaa labaiyo toban baa gabdha dal kastoo haddaad eegto finland waa joogaan ale norway saddex baa ku jira labaa gabdha ah gabadh baa baarlamaanka sare ku jirta waxayna ognahoon kala deeqa dhalac oo meyer ka noqotay maine inkastoo haddana doorashadan ay ku jirtaan filaya guul weyn bay u noqotay soomaalida iyo ahaan gabdhaha soomaaliyeed ee ku nool qurbaha jiilalka dambe iyo kuway dhalaanna waaba dee kasii kormari doonaa insha allah waxaabaan arki doonaa madaxweyne originkiisa soomaaliya ama gabar soomaaliyeed ha noqdo ama nin ha noqdo oo maaragtay meelaha marka wax lagu farxa weeye haarun waanan wada hambalyaynaya waanan dhiirigelinaya waanan ku faanaynaa dhammaantoodba waayo marka ha guulaystaan ama yaysan guulaysanin laakiin inay ku dhiiradaan gabdho saa u tiro badan inay u tartamaan xil maxay kula tahay maxaa u suurageliyay waxa u suurageliyey horta de meelaha ay ku nool yihiin oo haweenkii iyo raggii de isku si loo maaragtay loo arko oo ay maaragtay dhiirigelin ka helayaan iskuolkii ka helayaan oo jaamacaddii ka helayaan oo waalidkii maaragtay ka helayaan ay arkayaan de haweenku heerkii gaadheen marka oo aanay dee halkan xoogaa markay soomaaliya joogaan anigu waa siyaasad baan kusoo jiray muddo dheer xitaa ilaa madaxweyneha isu sharaxay garabka aan mhka ma helin garabka aan hubo inay iyagu helayaan markay isi soo taagaan sababtoo halkan xoogaa dhaqankii iyo waxyaalo fara badan baa koos garaynaya inaan halkan dhiirigelin dhiirigelin badan aanay dadku helin si kasta qofku u dhiirado hadana garab buu u baahan yahay iyo de wax maaragtay codsiga oo taageera laakiin halka waxaa xaafaday degan yihiin baa dooranaysa oo maaragtay qofka marka loo arko qof aamina oo daacada oo shaqaynaya oo nadiifa caddaan iyo madow waa la dooranaya cid kasta dooranaysa oo xaafadaa degan soomaaliya gabdhuhu waxay la kulmeen caqabado kala duwan inay helaan tiradii loo qoondeeyey dhammaan doorashooyinkii u dambeeyey siyaasiyiinta soomaalidu waxay isku raaceen in gabdhaha la siiyo qoondo dhan boqolkiiba soddon marka la ysku daro labada aqal ee baarlamaanka doorashadii labada kun iyo lix iyo tobankii gabdhuhu waxay baarlamaanka ka heleen boqolkiiba afar iyo labaatan doorashadii u dambaysayna waxay heleen tiro taa kaba sii yar oo dhan boqolkiiba labaatan
aad ayuu u mahadsan yahay haaruun macruuf oo warbixintaasi inoo diyaariyey halkaad nagala socotaanna waa v o a haddaba doorashadan iyo ifafaalaha kasoo muuqanaya ayaa falastiin axmed imaan waxay kala sheekaysatay faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga iyo maxamuud wardheere oo ah qofkii ugu horreeyey ee soomaali maraykan ah ee u tartama xil maraykanka gudihiisa maxamuud ayaa sidoo kale kasoo shaqeeyey aqalka senadka ugu horreyn maxamuud ayay weydiisay falastiin kuraasta lagu tartamayo waxa ay yihiin